waa hagaag dhegeystayaal haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaaraa jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystiyaal dhacdooyinka la kadisanaya toddobaadkan dhacay haddii aynu ku horrayno dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan ku baaqday in waddanka laga saaro madaxa hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay richard trijrad richard waxay dowladdu ku eedaysay inuu geystay dhaqan ka baxsan xirfadda oo meel uga dhacay hay-addii iyo sharaftii wakiilnimo ee soomaaliya dhinaca kale afayeen u hadlay qaramada midoobey oo v o a la hadlay ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay socdaan wadahadallo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobey oo ku aadan sidii arrinkaasi loo xallin lahaa dagaal beeleed ayaa ka dhacay gobolka hiiraan toddobaadkan waxaana la sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhinteen in ka badan shan iyo toban qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen toddobaadkan dhacdooyinka kale ee dhaca waxaa ka mid ah kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday maqaayadda biitsa house ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku dhinteen dad soddon ruux ku dhow oo rayid u badnaa islamar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen tiro kale aad u fara badan arrintani waxay ka dambeysay kadib markii kooxda al-shabaab ay gaari waxyaabaha qarx laga soo buuxiyey ay marka hore ku qaadeen halkaasi dabadeedna ay rag hubaysan gudaha u galeen xarunta oo ay ku dileen dadkii meesha joogay iyo shaqaalihii goobtaasi ka shaqaynayey dadka dhintay waxaa ka mid ahaa laba gabdhood oo walaalo ah iyo gabarh kale oo ay qaraaba yihiin oo goobta u tagay inay sawirro macsalaameyn ay ku soo galaan oo iyadoo sidoo kale uur lahayd waxaana ay ka mid noqdeen saddexdaasiba dadka meeshaasi ku dhintay hal gabarh kale oo walaalo ay yihiin gabdhahaasi dhintay ayaa goobta ku dhaawacantay dhegaystayaal sida ay wax u dhaceen iyo weerarkaasi waxa uu u dhimayo hamigii dhallinyaro soomaaliyeed oo isku tashaday islamar ahaantaasina kiciyey maqaayadaasi bisa house qaybaha dambe ayaad ku dhegaysan doontaan dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah dowladda ruushka ayaa waxa ay sheegtay inay baarayaan wararka la xidhiira duqayn ay ciidamada ruushku ka geysteen dalka siiriya bishii mey in lagu dilay hogaamiyaha kooxda isis abubakar al bakhdadi dacwad ogaha gaarka ahi ee baaraya fargelinta ruushka uu ku sameeyey doorashadii maraykanka ka dhacday iyo xiriir dhex maray ololihii doorashada madaxtinimada donald trump iyo ruushka ayaa waxa uu sheegay in baaritaanadu ay socdaan islamar ahaantaasina waxa uu sheegay robert muller inuu hadda uu baarayo haddii madaxweyne donald trump is-hortaag ku sameeyey cadaaladda taasoo eedeeda ay soo bixisay dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa sidoo kale ka mid ah nin hubaysan ayaa weerar ku qaaday xubno kongareeska maraykanka ka tirsan oo jamhuuri ahaa kuwaas oo maalintii arbacadii aynu ka soo gudubnay ciyaar baseball oo sanadlaa oo ay qabtaan xubnaha xisbiga jamhuuriga isku diyaarinayay gudaha magaalada alexandria gobolka virginia waxaana goobta ku dhaawacmay stephen sklis oo ka tirsana xubnaha xisbiga jamhuuriga ee kongareeska israasaasiin goobta ka dhacday ayaa sidoo kale la sheegay inuu ku dhintay ninkii weerarkaas u qaado oo lixdan iyo lix jir ahaa waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo labanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan weerar ku qaaday xarunta maqaayadda bisa house ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku dileen dad la sheegayo inay gaarayaan tiradooda siddeed iyo toban ruux waxaana ku dhaawacmay tiro kale aad u fara badan dadka dhintay waxaa ku jira laba gabdhood oo isla dhashay kuwaasoo sawirro macsalaameynah ay doonayaan inay isla galaan gabar kale oo ay qaraaba yihiin oo goobta iyadoona la sheegay inay joogtay taasoo sidoo kalena xaamila ahayd sida la tilmaamay hase yeeshee ka mid noqotay dadka goobta ku dhintay waxaa sidoo kale meesha ku dhaawacmay kale oo afraad oo iyaduna la dhalatay gabdhahaasi waxyeeladu soo gaartay shaqadaasi ayaa waxaa cambaariyey dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba sida ay wax u dhaceen iyo maqaayadaas oo inta badan ay isugu tegi jireen dhallinyaro kalgedisan oo meelaha kalgedisan ee magaalada muqdisho isaga imaanayey saamaynta ay ku yeelanayso iyo waxa ugu qorshaysan milkiilayaasha maqaayadda bisa house ayaan waxaan kala sheekaystay arrimahaas iyo kuwo kale mukhtaar cabdikariin maxamed oo ka mid ah milkiilayaasha maqaayadda bisa house ee magaalada muqdisho isagoo jooga muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray o aan weydiiyey marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo sida ay wax u dhaceen ha walaal waxay u dhaceen meesha banaanka hore ee albaabka ayaa waxaa ka dhacay qarax markuu qarax ka dhacay kabacdi ayay waxay soo galeen nimankii shabaabkii gudaha usoo galeen maqaayadda afar nin ahaayeen waxay sameeyeen marka dadki meesha ku jira ayay ku laayeen waa tahay marka in bisa house oo sida dad badanna ay sheegayaan ay tahay meel dhalinyaro ay isugu timaado oo lagu qaxweeyo weerar noocan oo kalea ay ka dhacayaan adinku dareen intee leeg baad ka qabteen inay ka dhici karaan weerar noocan oo kalea wallaahi dareen saas weyn kama aanan qabin koos waxaan islan meel dhalinyaro oo wax dhiba lagu haynin oo wax xumaana lagu haynin oo wax oo taargi dab aysan jirin ayaa uhaysanay meesha kabacdi waxaa dhacday qaraxan iyo dhibaatada meesha ka dhacday marka marnaba malaynayn inay dhibkaan dhaceyso inkastoo dhibka dhan soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo dhibaatada ay iska jirto laakiin marnaba isma dhexin meeshaana qarax iyo dhibaatadan ka dhaceysa waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in ay suuragal tahay in bartilmaameedku markii hore uusan ahayn goobta hadda la weeraray ee bisa house oo bartilmaameedka meelo kale ay ahaayeen taa adinku ma aaminsan tihiin taas waa aaminsan nahay ha in ay bartilmaanku meesha ay ahayn maxaa yeelay nimanka meesha soo weeraray waxaa taleefanay ku hadlaayeen dadka meesha ku jiray habeenka laga soo badbaadiyey waxay sheegayaan inay taleefano ku hadlaayeen ee la hadlaayeen nimanka soo diray ku dhahayeen meesha waa galnay magac kale meesha maahan meel kale magaceeda sheegaayeen waxay dhaheen meesha waa ku jirnaa dadkii inaan meesha waa ku leyna marka waxay caddeynaysaa meesha inay meesha targetka aysan ahayn maxaa yeele meesha magaceeda maba aysan sheegaynin magac kale ku sheegaayeen meesha ay joogaan bay magac kale ku sheegayeen ha waa tahay hadda kulle khasaare nafeed baa jiray iyo dhimasho iyo dhaawac fara badan baa meesha ka dhashay burburka iyo khasaaraha hantiyadeed ee idinka soo gaaray intee bay gaadhsiisan tahay wallaahi khasaare weynaa na soo gaaray meesha total waa burburtay waxay noqonaysaa hadda iyo ilaa cusub meesha dhan waa burburtay waxaa kaloo jira khasaare nafeed shaqaalihii noo shaqeynaya afar ka mid aana meesha ku weynay iyo saaxiibo badanoo meesha customerka ahaay afar afar afar ka mid ah shaqaalaha ayaa meesha ku dhintay iyo saaxiibo badan meesha meexay ahayd shaqo abuur badan waxaa ka shaqaynaysay minimum soddon iyo laba qofood ay ka shaqaynaysay waxay ahayd meel soddon iyo laba qofoodna oo soddon iyo laba oo dhallinyaro ahaayeen meel shaqo abuur fiican samaysay ahayd hadda ka waran marka qorshihiina sidee buu yahay wallahi qorsheen waxa waaye in aan meeshii hagaajino oo aan sidii ahayd kusoo celin ayaa qorsheenu yahay maadaama meesha meesheena tahay meeshan ay tahay meel dhallinyaro magaaladana ay waxweyn ka bedeshay inaan sideeda kusoo celino insha allah bal waxaad ii sheegtaa dhinaca kale marka la fiiriyo weerarkani ka dhacay xaruntani ma idin niyad jebin karaa mise waxaad leedahay na niyad jebin maayo oo hawsha waxaan u wadi doonaa sidii hore ahayd wallahi wax niijo ma jiro walaal because dhibaatadan meel walba meel walbay ka taagan tahay muqdisho marka wax niijo ma jiro meesha dhalinyarta iskale waa dhalinyaro oo magaaladan ku koray ku dhashay dhibkaana mar walba dadkooda la qaybsan jiray marka mar walba waa waa waa waa wax niijo waa ma jirayso insha allah siday ahayd ise ka qurux badan aan habeenna insha allah dad baa isweydiinaya peter house waa sidee marka maxay tahay haddaad sharaxaad guud ka siiso sidee baa lagu aas-aasay maxayse ku timid fikraddu bal haddaad sharaxaad ka bixiso peter house waxaa lagu aas-aasay dhalinyaro saaxiiba ayaa waxay samayn jireen meel isku imaan jireen dhalinyaro shaqaysto professional magaalada ka shaqaysto waxay go-aansadeen inay magaaladan ka sameeyaan business oo unique ah oo magaalada businessada ka jiro ka duwan ayakana ay fadhiistaan dhalinyaro saaxiibadoodana ay fadhiistaan fikrig saasoo ku bilowday kabacdi waxaa lasoo soo qaaday inaan furno maqaayad kabacdina waxaa dhalatay in fikirkan ah in magaalada u baahan tahay meel biisa in la sameeyo saas ayaa fikir ku dhashay bcaan saas ku sameyna iyo maqaayad saasaan ku furnay marka marka saasay fikir ku bilaabatay kabacdina dhalinyarada isku imaaday grube waxay maalgashadeen meeshaan sida ayay business ku bilowday waayahay mukhtaar cabdikariin maxamed aad baad umahadsantaa walal adaa mudan mukhtaar cabdikariin maxamed oo ka mid ah milkiilayaasha maqaayadda biisa house ee magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulado dambe saaxiibadan dhegaysanaya waa aniguaa jamaal axmed oo idinla nabadgeliyo